gobolka hiiraan weli waxaa ka socda howlgallo milatari ee ciidamada dowladda federaalg ee soomaaliya oo taageero ka helaya maleeshiya deegaanka oo lagu magacaabo macawisley kuwaasoo kasoo horjeeda kooxda al-shabaab saraakiisha milatariga dowladda ayaa sheegay inay burburiyeen saldhig ay al-shabaab ku lahaayeen deegaanka buqa qable faahfaahin warbixintan ku saabsan waxaa beledweyne kasoo diray wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane
ciidamada kumaandoska ee danab ayaa xalay deegaanka buqa qable ee gobolka hiiraan waxay ka fuliyeen howlgal qorsheysan oo lagu bartilmaameysaday saldhigga ugu weyn oo kooxda al-shabaab ay ku lahaayeen deegaankaasi taliyaha ciidamada xoogga sarreeya guuto odawaa yuusuf raage oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa waxa uu sheegay in howlgalka lagu dilay siddeed iyo toban ka mid ah kooxda al-shabaab taliyaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in howlgalka lagu burburiyey xafiisyo saldhigyo iyo goobo kale oo al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanka buqa qable oo qiyaastii sagaashan kilomitir dhinaca koonfur uga beegan magaalada beledweyne howlgalkii xalay ay ciidamada ka fuliyeen deegaanka buqa qable ayaa waxa uu kusoo aaday xilli maalintii shalay degmada buulo burte ay gaareen mas-uuliyiin qayb ka noqonaya howlgalka ka socda gobolka xildhibaan maalig cabdalla oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalk oo deegaan doorashadiisu tahay buulo burte ayaa waxa uu sheegay ujeedada socdaalkoodu in uu yahay sidii furumo cusub dagaalka looga bilaabi lahaa magaaladan dhowr iyo tobankii sano usoo dambaysay goodoonay ku jirta maanta markaa eerboorkeeda ka soo degay waxa ugu horreeyey oo indhahayga qabteen waxay ahayd terminaalkii la dudumiyey oo la qarxiyey oo nimanka ayaga ay qarxiyeen taas waxay ka hadlayeen dadka inta fadhiyoo dhan qolo walba ha ahaadaano waa magaaladiinnii magaaladan waa magaalo qadiimiya waa konton sano ka hor iyo maanta konton sano ka hor ay fiicneed magaaladan waa marka xaqiiqda laga fiiriyaa wax horumarhay gaartay oo ilaahay abuurta ma jiro nimankan ayagaana waxay go'aan ku gaareen inay dadka bulshadan ay indhaha ridaan inay ayagana hadda isku diraan ayay rabaan si looga soo jeesto howlgalladan magaaladan howshu way socotaa ciidan badan ayaa ku soo socdo kuwana waa joogaan howlgallo ayaa ka bilaabanaya waxa loo yimidna waxaa waaye howlgalladan in magaaladan aysan saan kusii jiri karin ani khaasatan xildhibaan ka matalaan ahay magaaladan saan waxaan raalli ka ahay ma aha laba bil oo fasaxa baarlamaanka leh waa awooday inaan dalxiis aado laakiin waxaan ka doorbiday inaan halkaan imaado waajibkii saarnaay aniga aan guto uma imaanin arrimo siyaasade iyo igu sawir iyo huuhaa uma imaanin waxaan idiin sheegayaa insha allah waana guulaysanaynaa halka waddo oo noo furan waa guul waay saan laguma noolaan karo saan haddii xitaa ayaga laysku dhiibi lahay wax nolol iyo mustaqbala leeyihiin ma laha nolol maaha saan nimankaasna hadda wayba dhammaadeenoo waxay gaareen jufa hebel aan la heshiinay oo beene iyo waalidiinta inay u tagaanay dhahaan wiilkaagii hebel ahay ka saar xagga waxaa waay macnaheeda waxaa waaye waa waa dhammaatay waa nabadoon cilmi hagar guure oo ka mid ah nabadoonnada gobolka hiiraan ayaa bulshada gobolka ugu baaqay in dagaalka ka dhanka ah al-shabaab aana loo kala harin nimankan dalka iyo dadka iyo diinta ku soo duulay in meel looga soo wada jeesto oo aanay maqlin hadalkooda hadalkoodu wuxuu daaran yahay dibiga cadaan rabaahe dibiga madow ma rabo waxaan idiin sheegayaa in doon leesla saaran yahay oo nin laga jecel yahay uusan jirin awal waxay baagsan jireen aqoon-yahanka sheekha ganacsadaha indheergaradka hadda waxay u soo dhigteen ilmihii iyo dumarkii waa niman ummadda cirib tiraya oo cirib gooynaya saas daraaddeed waxaan ummadda soomaaliyed u sheegayaa shabaab waa dhintay waa u dhammaatay ha lees raaciyo guryahana ha laga soo baxo wallaahi nin la daynayahay ma jiro nin la daynayaahay ma jiro ummadda soomaaliyeed qaar ahaan reer hiiraan hawsha aad waddaan aadaan ugu faraxsanahay hadday ahaan lahayd ciidamada qaranka iyo ciidamada dib u xuraynta waxaa kaloon u mahad celinayaa maamulka gobolka ugu horreeyo guddoomiyaha gobolka cali jayte cismaan oo bilaabay howlgalkan la'aantiisna la'aantiisna aysan suuragal ahayn bilowgii bishan kooxda al-shabaab ayaa jidka waxay u galeen baabuur ay dad shacab ah la socdeen iyagoo dilay dad ka badan labaatan qof inta u dhexaysa beledweyne iyo maxaas weerarkaasi oo yimid xilli al-shabaab ay wajahaysay cadaadis milatari oo kaga imanaya maleeshiyaadka qabaa'ilka deegaanka ee loo yaqaano macawisley iyo ciidamada dowladda oo garab siinaya weerarkaasi ayaa waxa uu horseeday cambaareyn xoogan iyo carag ka dhan ah al-shabaab waxaana sii xoogeystay abaabulka iyo diyaar garowga la xiriira dagaalada ka dhanka ah al-shabaab labaiyo tobankii bishanna madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa markii uu dhammaaday shirkii golaha wadatashiga qaran ee muqdisho ka dhacay waxa uu dadka uga digay joogista meelaha ay ka agdhow yihiin kooxda al-shabaab isagoo sheegay inay bartilmaameed yihiin islamarkaana uu ku furan yahay dagaal nooc kasta ah madaxweyne xasan sheekh ayaa waxa uu ku celceliyey digniinta isagoo xusay in dagaalka ka dhankaha al-shabaab uu isugu jiri doono duqeymo duulaan iyo duldegis sida uu hadalka u dhigay xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne